بsم الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbu عيسى التirmidي رaحimh الlه taعalى bsm الlh الرحmn الرaحيم أbwab فضائل الqرآn عn rasuuli الlahi slى الlه عlyه وsلم qur-aanka fadaaishiisa abwaabtiisii weeyaan meeshaan can rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslm qaala baabu maa jaءa fi fadli faatixati اlkitaab wixii ku yimid faatixada kitaabka fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثna qutaybatu qala xadaثna cabdاlcaزiiz bni mxamed wahuwa daraawardi can اlclاء bni cabdالرaحman can abihi can abi hurayra ana rasuula اllahi slى اllahu عalayhi waslama nabiga kharaja calaa ubayi bni kacbin ayuu kusoo baxay faqaala rasuulu اllahi sal ly slama nebigu wuxuu yihi yaa ubay wahuwa yusalii isagoo tukanayo wahuwa walxaal huwa isaguna yusalii uu tukanayo faltafata ubayun wou milicsaday ubay falam yujibhu ma ajiibin iltifaat marka cudurdaar leh waayo midkan oo kale wasalaa ubayun ubay ibnu kacab waa tukaday fakhafafa salaadii buu fudaydiyey uma insarafa ilaa rasuuli llahi sal l slam nebiguu u gadoomay faqaala wuxuu yihi assalaamu calayka yaa rasuula allah faqaala rasuulu llahi sal l slam calayka asalaam maa manacaka yaa ubay maxaa kuu diiday an tujiibanii inaa i ajiibto id dacawtuka markaan kuu yeeray faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allah inii kuntu fi salaati salaad ayaan ku sugnaa dhexdeeda qaala wuxuu yidhi falam tajid fii maa awxa allaahu ilaya falam tajid ma helin miyaa fii maa awxa allaahu ilaya wuxuu alle ii waxyooday dhexdiisa an sidan ma ka helin miyaa istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum aayaddaa miyaadan ka helin waxa la ii waxyooday alle e rasuul ajiiba hadday idinkugu yeeraan wax idinka idin nooleynayo qaala balaa inaanan ka helin iska daayo waa ka helay buu yidhi walaa acuudu in shaa allahu mana u laabanayo haddii ilaahay doono in shaa allah qaala wuxuu yidhi tuxibu an ucallimaka ma jeceshaha inaan ku baro suuratan suurad lam yanzil fi tawraati towreed ma soo degin dhexdeeda walaa fi linjiili injiil dhexdiisa walaa fi zabuuri zabuur dhexdiisa walaa fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa midluhaa iyadoo kale qaala wuxuu yidhi nacam haa ibar yaa rasuula allah faqaala rasuulu llahi sal ly slama kayfa taqra'u fi salaa salaada dhexdeeda see u akrinaysaa qaala wuxuu yidhi faqara'a uma alqur'aan ayuu akhriyey faatixada faqaala rasuulu llahi sal ly slama waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye maa unzilat fi towraati towreed dhexdeeda laguma soo dejinin walaa fi linjiili injiil dhexdiisa laguma soo dejinin walaa fi zabuuri zabuur dhexdiisana laguma soo dejinin walaa fi lfurqaani furqaan dhexdeedana laguma soo dejinin midluhaa iyadoo kale wa inahaa iyaduna sabcun toddobo waayo min almathaani mathaaniga qur-aanka lasoo celceliya ka mid ah iyo wlqur'aani alcadiim iyo qur-aanka weyn aladii qur-aanka oo uuti ucdiituhu la isiiyey qaala hada xadiidun xasanu صaxiix ucdiituhu mausa idiin qoraynin qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wafi lbaabi can anas bni malik sidaasaa marka bacdi nusq ay madbuuca waxaa ku dhacday wafi lbaabi can abi saciid bni اlmucallaa ayaa ku dhacay madbuuca nusqa laakiin wafi lbaabi can anas bni malik baa iyada ku dhacday maxau idin dhegay idinka wafi lbaabi he can anas muu yihi mase abi saciid ayb marka abi saciid ibn اlmucallaana waa jiraa xadiidkiisa dabcan kanuuna la macno yahay ama uu u dhow yahay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa fadliga suuratu lfaatixa ay leedahay waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga ajiibidiisu inay waajib tahay oo qofka markuu salaad sunno ah ku jiro nebigana uu u dhawaaqo waxay tahay marka inuu nebiga ajiibo leanna ijaabatu nebiy waa waajib salaadii tadawucaana waa sunno iyadana ayb sidaasuu marka nebigu wuxuu u yidhi istajiibuu lilahi walirasuuli miyaadan maqlin oodan ku arkin waxyiga waalidka isaga laftiisa marka dee salaada sunnadaa marku qofka ku jiro ee waalidka uu u yeero waalidka ma ajiib sunnadii miyuu isaga jirayaa mise waalidka uu ajiibayaa iyada lafteeda salaada sunnada in lagu dhex jiraa calaa qowli kathiirin min alculamaa waa salaada sunnada qofka marku galo wuu ka bixi karaa wax dembiyana maaha inuu ka baxo uu gooyo salaada sunnada qalana laguma yeelanayo calaa qowli akthari ahli lcilmi qaar ahlucilmiga waa qalaa lagu yeelanayaayo dhahayaan waa jiraan oo sunnadu tajibu sunnatu bishuruuc shayga mtatadawuca ah haddii la gudagalo waajibu isku rogayaa maalik iyo kale sidaa bay dhahayaan iyo abu xaniifa khilaafkaas baa jira marka sunnadaasi iyo waalidka ajiibidiisoo waajiba in waalidka la hormariyo ay noqonay marka laga baxo ayb qaala baabu ma jaءa fi suurati اlbaqarati wa aayat اlkursiyi suuratu lbaqara iyo aayat اlkursiga wixii ku yimid qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna cabdاlcaزiiz bni muxamed can suhayl bni abi صaalixi can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaal laa tajcaluu buyuutakum guryihiina ha ka dhiginina maqaabira qubuur ha ka dhiginina waina albeyta guriga aladii tuqra'u fiihi lagu aqrinayo albaqaratu suuratu lbaqara laa yadkhuluhu shaydaanu shaydaan ma soo gelayo guriga suuratu lbaqara lagu aqrinayo shaydaan ma soo gelayo qaala hada xadiidun xasanun saxiix xadiidka marka waxaa ku jira fadliga suuratu lbaqara ayb guryihiina marka qubuur ka dhigin ka dhigininana waxay tahay dee qubuurtu dadkeedu dad ilaahay cibaado laga yani laga raba markaa ma aha iyaga ama yacnii meel lagu cibaadeysta ma aha ayb marka guryihiina meelaan lagu cibaadeysanin ha ka dhiginine salaadana ku tukada suuratulbaqara ee qur-aankiina ku akriya ayb qaala xadaثna maxmuud bnu haylaan qaala xadaثna xuseyn اljucfiy can zaa'idata wahuwa zaa'idة bnu qudaama can xakiim bni jubayri wahuwa alkuufiyu daciifu rumiya bitashayuci rawaa lahu asxaabu sunani اlarbaca can abi saalixin wahuwa abu saalix asamaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama likuli shayin sinaamun shay kastaa wuxuu leeyahay kurs iyo baar wa ina sinaama alqur'aani qur'aanka kurskiisa iyo baarkiisa suurat lbaqara suurat lbaqara wa fiiha waxaa ku jirta aayatun aayad hiya iyaduba sayidatu aayi lqur'aani qur-aanka aayadihiisa midda ugu fadliga badan hiya aayat lkursiyi waaye qaala hada xadiidun gariibu laa nacrifuhu ila min xadiidi xakiim bni jubayr waqad takalama shucbatu wuxuu ku hadlay fi xakiim bni jubayri wadacafahu marka ninkaa marka xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku jira oo ninkaa waxaa ku jira jubayr ibnu xakiim xakiim ibni jubayr ayb qaala xadaanaa yaxya bnu lmugiira abu salamata almaqzumiyu almadiniyu wahuwa saduuqun rawaa lahu tirmidiyu faqad waa dadka tirmidi keliya u wariyo qaala xadaanaa bnu abi fudayk can cabdiraxman almulaykiy waa cabdالرaحman bn abi bakr bn cubayd الlahi bn abi mulaykaة اlmadaniy waa cabdالرaحman bn abi bakr bn cubayd الlahi bn abi mulayka almadaniy ضaciif rawaa lahu التirmidiyu wbnu maaja ayb ninkaa marka ضacfi baa ku jiro can zuraaraةa bni mصcabi wahuwa zuraaraة bnu mصcab bni cabdالرaحman bni cawf الزhriy iqatun rawaa lahu tirmidiyu faqad ayb oo ragga tirmidi keliya ka wariyay ayuu ka mid yahay can abi salamata wahuwa abu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf adeer buu u yahay marka abu salama adeer ah can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man qara'a qofkii aqriyo xamiim almu'min xamiim almu'min marka waa suuratu gaafir almu'minad waxaa loogu magacaabay waqaala rajulu mu'minu min ali fircawna meeshaasaa loogaga magac daray suuratu ghaafirna waa la yidhaha suuratu xamiim almu'minna waa la yidhaha ilaa laga gaaro ilayhi اlmasiir meeshaa ilaa laga gaaro qofkii aqriyo wa aayat alkursiyi iyo aayatulkursiga xiina yusbixu markuu waa beriisanayo xufida bihi maa waa lagu ilaaliyaa xataa yumsiya ilaa uu ka galab galo waman qara'ahumaa qofkii aqriya xiina yumsiya markuu galab galo xufida bihimaa waa lagu ilaalinayaa waa lagu ilaaliyaa xataa yusbixa ilaa uu ka waaberiisto oo waaberigii markaa uu ka galo xadiidkan marka isnaadkiisa cabdiraxmaan almuleyki baa ku jiro ninkaana dacfi baa ku sugan qaala hada xadiidun gariib waqad takalama bacdu ahli اlcilmi wuxuu yidhi ahlucilmiga qaarkood waxay ku hadleen fii cabdiraxmaan bni abi bakr bni abi mulaykata almuleykiy min qibali xifdihi dacfigiisuna waa xagga xifdiga wazuraaraة bnu muscab huwa ibnu cabdiraxmaan bni cawf wahuwa jadu abi muscabin اlmadaniy marka macalushaahidka waxay tahay aayatulkursigaa ku jirto fadli inay leedahay laakiin aayatulkursiga fadaa'il badan baa kusoo aroortay oo axaadiid saxiixa ku timid xadiidkii abi hureyre oo kale qofka shaydaan in laga ilaalinayo hadduu aayatulkursi habeenkii akriye iyo afdalu aayatin fi kitaab illahi ma taqaanaa markuu ku yidhi ubay ibnu kacab ee uu yidhi allahu laa ilaha illaa huwa alxayu lqayuum ee nebigu uu yidhi liyahnika alcilmu yaa abalmundir iyo nusuustaas baa marka daliil u ancam laakiin isaga tirmidi sida badan baabka waxaa dhacda mararka qaar axaadiidtaas inuu ishaaro wa filbaabida uu ku ishaaro lishuhratihaa mid aan mashhuur ahaynna ou markaa isagu uu keeno oo sanad ahaan iyo markaa xadiid ahaan uu u keeno qaala alimaamu abu ciisa baabun tarjama la-aan waayo baabkan qala xadaanaa mxamed bnu bashaar wahuwa abu bakr bundaar qala xadaanaa abu axmed wahuwa الzubayriyu qala xadaanaa sufyaan can ibni abi layla can akhiihi ibn abi laylaha hore waa moxamed can akhiihi waa ciisa ciisa bnu cabdiraxmaan ibni abi layla moxamed dacfi baa ku jiro oo qaadi lkuufa waay walaalkii ciisa bnu cabdiraxmaan waa hiqa isaga waa soo marnay can cabdiraxmaan ibni abi layla aabbahood bay ka warinayaan afar marka waxaa jirta ibnu abi layla lagu idlaaqo afar qofood ayaa jiraan mid waxaa weeyaan moxamed bnu cabdiraxmaan alqaadi ciisa bnu cabdiraxmaan ibni abi layla waa walaalkii moxamedka waa ninka hadda uu ka warinaayo moxamed bnu ciisa bni cabdiraxmaan moxamed bnu ciisa bni cabdiraxmaan ciisahaa dhalay muxuu u yahay marka moxamedka muxuu u yahayna moxamed adeero u noqona walaalkiis ciisaa dhalay waana ninka markii uu dhintay moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi layla markii uu dhintay booskiisa qadaha ninka loo dhiibay oo wiilkan adeerka uu u yahay baa loo dhiibayo ah moxamedka moxamed ibnu ciisa bni cabdiraxmaan ibni abi layla qaadi baa laga dhigay bacda camihi adeerkii kadib ninka afaraadna waa aabbahood cabdiraxmaan ibnu abi layla mid kasta waxaa dhacdo ibnu abi layla in la yidhaha mid kastoo iyaga ka mida ayb waayahay can cabdiraxmaan ibni abi layla can abi ayuub alansaariy anahu kaanat lahu sahwatun kaanat lahu waxaa u ahayd anahu isagu kaanat lahu waxaa u sugnaatay u ahayd uu lahaan jiray sahwatun guri yar beytun sagiir sidaasuu nihaayada ibnulahir uu leeyahay ayb waxaa kaloo la yidhahdaa shay-un shibhu rafi wax u eg sida iskafaallaha oo kale laakiin beytun sagiirkaas ayaa ibnu ibnulahir uu tilmaamay fiihaa tamrun timir ayaa ku jirtay gurigaa yar timir ayaa ugu jirtay fa kaanat tajiiu fa kaanad waxay ahayd taji-u inay imaanayso alguulu shayaadiinta nooc ka mida waa alguul darbun min aljin nooc jinka ka mida oo carabtu ay aaminsanayd qofku marku safar yahay oo bannaanka uu u baxo intay midabo kala duwan isugu soo ekaysiiyaan bay waddada ka dhumiyaan marka waa darbun min ashayaaiin xadiid marka waxaa jiro laa guul dhahayo guul ma jiro guul ma jiro maxaa laga wadaa macnuhu wuxuu yahay waxa ay carabtu ka ictiqaadsan tahay tirada badan wax jira maaha ee isagu wax jira maaha lagama wado isagu waa jiraa ayb oo darbun min aljin ayb meeshaas marka macnaha marka loo jeedo sidaas o fata'kuduu minhu way ka qaadanaysay timirtii bay ka xadaysay qaala fashakaa dalika ila nabi intay m dad ama wax uun isugu soo ekaysiiyaan qaala fashakaa dalika ila nabiyi sal l slama nabiga ayuu arrintaa uga cawday faqaala wuxuu yihi idhab tag faidaa ra'aytahaa haddaad aragto faqul waxaa tiraa bismi illaahi ajiibii rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam sidaa bismi illaahi rasuulka alle ajiib ayb qaala faأkhadahaa waa qabtay faxalafad way dhaaratay anlaa tacuuda inaynan soo laabanin faarsalahaa waa dirayoo waa iska sii daayey fajaءa ilaa rasuuli اllahi sal l slama nebiguu u yimid faqaala maa facala asiiruka maxbuuskaagii ka waran qaala xalafad way dhaaratay anlaa tacuuda inaynan soo laabanaynin faqaala kadabad been bay sheegtay wahiya mucaawidat lilkadib wahiya iyaduna mucaawidatun mid u laabanaysa waayo lilkadibi beenta qaala faأkhadahaa maratan ukhraa mar kaleu qaaday ayuu qabtay faxalafat anlaa tacuuda faarsalahaa waa sii daayey fajaءa ilى الnabiy sal ا l slam faqaala maa facala asiiruka qaala xalafat anlaa tacuuda qaala kadabad wahiya mucaawidaة lilkadib faأkhadahaa faqaala maa ana bitaarikiki anigu midkaa tegaya ma ahi xataa adhaba biki ilى الnabiyi sal l slam ilaa an nabiga kula aado faqaalat waxay tihi inii daakiraة laka shayئa waxbaan kuu sheegayaa aayat alkursiyi iqra'haa iqra' aayat alkursiyi aqri iqra'haa aqri fii beytika gurigaaga ku aqri ayb waa ishtiqaal falaa yaqrabka shaydaanun shaydaan markaa yacnii falaa ay falaa yaqrabuka shaydaanun kuu soo dhowaan maayo walaa gayruhuna ma kuu soo dhowaanayo fajaaa ilanama yacni falaa yaqrabka ama yaanu kuusoo dhowaaninba jawaab oo kale inay tahay shaydaanu walaa gayruhu fajaءa ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama nabigu u yimid faqaala maa facala asiiruka asiirkaagii muxuu sameeyey maxbuuskaagii qaala faأhbarahu bima qaalat waxay tidhi buu u sheegay qaala sadaqat run bay sheegtay wahiya kaduubun waa mid markaa been bada been badani iyadana waa mid been run bay sheegtay laakiin waa been badan tahay kaduub waa amhilat lmubaalaga yani beenteeda badan waa been badan tahay laakiin markaan run bay sheegtay marka qofka beenta badan mar run waa sheegi karaa hal mar ou run sheegayna ku noqon maayo saadiq ama runlow ayb oo qofka wasfi waxaa looga dhigayaa shaygu marka uu dabcan u noqdo sajiye iyo wax lamida qaala hada xadiidu xasanu gariib ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jira moxamed bn cabdiraxmaan bn abi leyla laakiin yacnii axaadiid kale xadiidkii abi hureyre iyo ayuu ku xoogeysan karaa laba xaalad laba waqti inay kala dhacdayna waa suuragal in lagu xambaaro ayb qال xdثna الxsن بن عlي الخlاal qال xdثna أbو أsامة qال xdثna cبدالحميد بن جعفر عن سعيد المqبuري عن عطاء mولى أbي أحmed cطاء mولى أbي أحmed بن جaحش ayaa la yihah maqbul rawىa lah التirmidي والنسائي وبن maaجة aلimaaم ذahaبina wuxuu yihi laa يucrف ninkan marka iبن حibaan baa twثiiqiyey min جumlaة الmajaahiil ayuu ka mid yahay can abi hurayrata qaal bacata rasuulu llahi sal ly slama bacan nebiga ayaa diray ciidan wahum duu cadadin iyagoo tiro u saaxiiba fastaqra'ahum waa ka qiraa'a aqris dalbay oo mid kastaa wuxuu yidhi bal aqri qur-aanka fastaqra'a kula rajulin minhum nin walbo iyaga ka mida qur-aankiibuu inuu aqriyo ka dalbay yacnii maa macahu waxa uu haysto min alqur'aani oo qur'aana maciisa yuu ogaanayaa faataa calaa rajulin nin ayuu u yimid min axdathihim ugu da-yar sinan xagga da-da faqaala wuxuu yidhi maa macaka yaa fulaan hebelow maxaa macaada ahaaday faqaala macii kada wakada waxaaye waxaabaa macayga ahaaday wa suuratu lbaqara taa iyo taa i suuradda iyo suuradda iyo suuratu lbaqara qaala wuxuu yidhi amacaka suurat lbaqara suurat lbaqara macaaga ma tahayo ma haysataa uma taqaanaa qaala nacam hah qaala dhab tag buu yidhi fa anta adiga amiiruhum amiirkoodaa tahay adiga marada qur-aankii iyaa lagu qiimeynayaa dadka nacam ee dadkaas horo nebiga waqtigiisii noolaa saxaabaduna qur-aanku markay yaqaanaan macnihiisana waa fahmayaan dabcan eedadan qur-aankii macnihiisa aqooninoo iska un xafidsan waqtiyadii dambaa un muslimiinta lagu arkay ee waqtigii saxaabada iyo ay joogeen qof yacnii da carab waxay luqadii carabigana saliiqatan ay u yaqaaneen dee ninka qur-aan isku kallifay oo bartayna ruux nebiga cilmiga ka qaadan waayey ma ahan dabcan faqaala rajulun nin ayaa marka wuxuu yihi min ashraafihim ka mid ah dadkooda yacni sharafta le odayaalkooda wallahi maa manacanii an atacallama albaqarata ilaa khashyata an laa aquuma biha wallaahi baan ku dhaartay maa manacanii igama celinin an atacallama albaqarata inaan baqaro barto ilaa khashyata cabsi aan ka cabsanaya an laa aquuma biha inaanan ku qumin oo qiyaamuleylka aanan ku samaynin baan ka baqay intaan baqara baqarana aqaano oon barto faqaala rasuulu llahi sal ll ly slama nebigu wuxuu yihi tacalamu lqur'aana qur'aanka barta waqra'uuhu aqriya fa ina mathala lqur'aani qur'aanka tusaalihiisu wuxuu yahay liman tacallamahu qofkii bartay faqara'ahu aqriyey wa qaama bihi kuna tukaday ka mathali jiraabin jiraab maxshuwin lagu cubay miskan miski lagu cubay yafuuxu riixuhu caraftiisu ay marka faafayso fii kulli makaanin ay ku faafayso wamathalu man tacallamahu qofkii barto fayarqudu hurdaayo seexanayo wahuwa fii jawfihi walxaal huwa qur-aankuna fii jawfihi gudihiisa uu ku jiro kamathali jiraabin waa jiraab callaal ama yacni dembiil uukiya la xiray calaa miskin lagu xiray jawaan markaa inta barafuun laga buuxiy afka laga xiray wax carafa lagama arkaayo kasoo muuqanaysa ama laga arkayaa male qaala hada xadiidun xasan xadiidka marka ibnu maaja iyo nasaa-i fi sunan lkubraa uu kusoo waa soo saaray ibnu xibbaanna fi saxiixii buu kusoo saaray qala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasan waqad ruwiya hada alxadiidu can saciidin almaqburiy can caطaءin mawla abi axmed can الnabiy sal l slama mursalan isagoo anaxwo irsaal iyo waslina waa la iskugu khilaafay qala xadaثna bidalika qutaybatu qala xadaثna leyt bnu sacdi can saciidin اlmaqburiy can caطaءin mawla abi axmed can الnabiy sal l slama mursala naxwahu bimacnaahu wlam ydkur fiihi dhexdiisa kuma sheegin can abi hurayrata qaala wafi lbaabi can ubay bni kacbin qaala baabu maa jaءa fi akhiri suurati اlbaqara suurat lbaqara aakhirkeeda wixii ku yimid fadaail ah qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna jariir bnu cabdilxamiid wahuwa الdabiyu can mansuur bn اlmuctamir can ibrahima bni yaziida can cabdالraxman bni yaziid can abi mascuudin alansaariy qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man qara'a alaayatayni qofkii aqriya labada aayadoodoo min aakhiri suurati lbaqara ka mid ah fii leylatin habeen ka fataahu way ku filan yihiin xirsixir waa ugu filan yihiin oo qofku inuu ku xijaab uu iskaga dhigo amase qiyaamuleil waa uga filan yihiin hadduunan soo kicin habeenkaas macaanidaaba waa lagu macneeyaa qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qala xadaثna bundar qala xadaثna cabdالرaحman bn mahdiy qala xadaثna xamaad bnu slmta can ashcث bni cabdالرaحman aljarmiy can abi qilaaba cabdالlahi bn zayd can abi lashcaث aljarmiy tirmidi marka saas u nisbeeyey can abi lashcaث aljarmiy ayuu yihi غayrkiina wuxuu yihi can abi lashcaث aلصancaaniyi alxaafid ilmizi tahdiib lkamaalka wuxuu ku yidhi warawaahu الnasaa-iyu fi camali fi اlyowmi wاlleyla can camri bni mansuuri can xajaaj bni minhaal wacan axmed bni sulaymaan can cafana bni muslim jamiica can xamaad bni slma biisnaadihi waqaala can abi lashcaث aلsancaaniyi wa huwa الsawaabu ayuu yihi abulashcaث aلsancaani baana sawaab ah ayb wmaa ra'aytu axada gayra الtirmidiyi dakara abalأshcaث aljarmiy laa fi hada اlxadiidi walaa fii gayrihi wuxuu leeyahay marka kuma aanan arkin xadiidkan iyo غeyrkiisba qof abulأshcaث aljarmi yihi tirmidi maahani wallahu aclam sidaasu marka yiri walaa dakaruu ana sancaaniya jarmiyun sancaanigu inuu jarmi yahayna maynan sheegin wallahu aclam ayb xaafid ibnu xajarna waa ku raacay arrintaasoo fi tahdiibi tahdiib alimaamu dahabina fi lkaashif ayuu ku raacay ayb musanifka laftiisa xadiidka saddex kun toddoba boqol iyo afar waxaa imaan doono xadiidka yacni murata bni kacbin oo fii manaaqibi cuhmaan ku saabsan wuxuu yidhi wasmu abilashcath sharaaxiil bni aadah ayuu yihi sharaaxiil ibnu aada waa sancaani dabcan an marka can الnucmaan bni bashiiri can الnabiy sal ly slm qaal ina allaha kataba kitaaban alla wuxuu qoray kitaab qabla an ykhluqa asamaawaati walarda intuusan abuurin cirka iyo dhulka bialfay caamin laba kun oo sano intaanu abuurin dhulka iyo ciraryaalo iyo dhulka anzala minhu aayatayni laba aayadood buu soo dejiyey xaggiisa kasoo dejiyey khatama bihimaa suurata albaqara kitaabkaa buu laba aayadood kasoo dejiyey suurat lbaqara uu ku khatimay ayb walaa yuqra'aani lama aqriyo fii daarin guri halaata layaalin saddex habeen fayaqrabahaa shaydaanun uu usoo dhawaado markaa qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun gariib xadiidkan isnaadkiisu waa xasan min ajli ashcad bni cabdiraxmaan waa saduuqun xasanu lxadiid inta kale rijaasha kale waa hiqaat qaala baabu maa jaa fii suurati ali cimraan wixii ku yimid suurati ali cimraan qaala xadaanaa moxamed bnu ismaaciil qala xadaanaa hishaamu bnu ismaaciil abu cabdilmalik alcaطaar huwa dimashqiyu hiqat faqiih caabid qaala xadaanaa muxamed bnu ashcath huwa muxamed bnu ashcath ibni shaabuur saduuq صaxiixu اlkitaab qaala xadaanaa muxamed bnu shucayb wa cafan muxamed bnu shucayb ibni shaabuur ayb qala xadaanaa ibraahimu bnu sulaymaan wahuwa alafdas adimashqiyu hiqat habtun ayb can اlwaliid bni cabdالraxmaan wahuwa abulcabaas aلdimashqiyu hiqat ayضا anahu xadaثahm can jubayr bni nufayr can nawaas bni samcaan can الnabiyi sal l slama qaal nabigu wuxuu yihi yaأti اlqur'anu qur-aankaa imaanayo waأhluhu اladiina yacmaluuna bihi yani yaأtii waxaa imaanaya alqur'aanu hawaabu اlqur'aani baa imaanaya qur-aanka hawaabkiisaa imaanayo iyo waahluhu dadkiisa aladiina yacmaluuna bihi ku camalfali jiray qariinadana marka waa midan waay waahluhu ladiina yacmaluuna bihi baa qariina waahluhu ladiina iyo kuwa yacmaluuna bihi ku camalfali jiray fi dunyaa dunyada dhexdeeda taqdumuhu suurat lbaqara ay horkacayso waalu cimraan faqaala nawaasun nawaas waxa uu yidhi wadaraba lahumaa rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu ku tusaaleeyey halaaata amhaalin saddex tusaale maa nasiituhunna bacdu weli ma aanan hilmaamin qaala wuxuu yidhi ta'tiyaani way imaanayaan kaanahumaa sidii iyaga oo hayaayataani yacni daruur oo kale ah wa baynahumaa dhexdooda laba laba daruur oo kale iyagoo ah wa baynahumaa dhexdoodana sharqun iftiin uu yahay iftiinkaa marka yacnii labadan daruur kihaafadooda iyo xoogooda ma kala dhexgeli karo ayb wa baynahumaa dhexdoodana sharqunna waa la dabdiyey shaaraqunna waa la dabdiyey shaaraqun oo bifatxi raa ayb daw-un wa nuurun yaa laga wadaana ow kaanahumaa amase waxaad moodeysaaba hamaamataani laba daruur sow daawaani madmadow ow amase kaanahumaa waaba sida iyaga oo dullatun dallad oo kale ah kullu maa adallaka waa dulla min ayrin ayb kaanahumaa dullatun iyagoo sidaa dulla oo kale ah min ayrin ka ahaaday shimbiro sawaafa oo markaa yacnii garbahoodii fidiyey caalay garbahoodii fidiyeen tujaadilaani can saaxibay can saaxibihimaa waxay u doodayaan oy difaacayaan saaxibkoodii aqrin jiray ayb qaala wafi lbaabi markaa fadaaisha suuratu al suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan oo ay baqara weheliso fadaaisheeda qala wfi lbaabi can buraydata wabi umamata qala hada xadiidu xasanu qariib min hada اlwajhi wamacnaa hada اlxadiidi cinda ahli اlcilmi marka xadiidkan tirmidi waa macnaynayaa sababtoo ah ishkaal baa ku jiro xadiidka ishkaalka ku jirto u macneeyaa sida badan axaadiidtanna wuxuu ka mid yahay axaadiidta jahmiyada ay u qabsadeen qur-aanku inuu makhluuq yahay ayay u qabsadeen waxayna yidhaahdeen ta'tii iyo waa imaanayaa iyo ya-ti lqur'aanu iyo ta'tiyaani iyo waxa imaanayaa waa wax jurmile bay dhaheen idan waa makhluuq marka ayb macnahaas buu rabaa marka inuu ka hadlo wuxuu yihi wamacnaa hada alxadiidi xadiidkan macnihiisa cinda ahli lcilmi ahlucilmiga agtooda anahu yajiiءu hawaabu qiraa'atihi waxaa imaanayo qiraa'adiisii ou aqrin jiray labadan suuradood hawaabkeeda kadaa fasara bacdu ahli اlcilmi sidaasay ku fasireen hada alxadiida xadiidkan iyo wamaa yushbihu hada iyo waxaa xadiidkan shabahayo min alaxaadiidi ah anahu yajiiءu hawaabu qira'ati اlqur'aani baa imaanaya wafii xadiidi nawaas bni samcaan can الnabiy sal ll l slamna maa ayaa ku sugan yadullu tusaayo calaa maa fasaruu ahlu cilmiga waxay ku fasireen oo wuxuu rabaa marka siyaaqii xadiidka inuu kasoo saaro tafsiirka ahlu cilmiga waxa uu siyaaqu tusana tafsiir iyo bayaana la yidhaahdaa maahane ma ahan markaa xaqiiqdii kelmadda oo laga leexanaya amase ma ahan yani inxiraa taxriif ma aha ibnu daqiiq ilciid laftiisa ixkaamulaxkaamku wuxuu leeyahay dariiqada shayga mujmalka ah ama waxa mubhamka ah lagu ogaado waxaa ka mida siyaaqa dalaalatu siyaaq maa dalla calayhi siyaaqu marka ta'wiil iyo majaaz sheegasha ma aha wamaa markaa wuxuu yidhi ama ta'wiil saxiixa qaala wafii xadiidi nawaas bni samcaan can الnabiy sal l slm waxaa ku sugan maa yadulu calaa maa fasaruu wax tusaya waxa ay ku fasireen id qaala الnabiyu salى اllahu alayh wali waslm nabigu wuxuu yidhi waahluhu اladiina yacmaluuna bihi fi اddunyaa dadkiisii ku camal falayay qur-aanka fi dunyaa dunyada dhexdeeda ugu soo camal falay ayaa meeshii lagu xusay aakhirana waa la joogaa ee dalaalada hawaabay tuse marka fafii hada kan waxaa ku sugan buu yidhi dalaalatun dalaalo ayaa ku sugan annahu yajiiu inuu imaanayo hawaabu lcamali camalka hawaabkiisu inuu imaanayo qaala waakbaranii moxamed bnu ismaaciil waa bukhaari qaala xadaana alxumaydiyu qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyaynata fi tafsiri xadiidi cabdillaahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi maa khalaqa allaahu alla ma abuurin min samaa'in walaa ardin dhul iyo cir xaggood acdama ka weynin badan wax ka weyn min aayat اlkursiyi qaala sufyaanu liana aayat اlkursiyi huwa kalaamu اllahi sababto marka waxay tahay aayat اlkursi iyadu makhluuq maaha waa kalaamu llahi waxaan kale la sheegay samaa iyo dhul iyona waa makhluuq kuwaas wa kalaamu llahi ilaahay kalaamkiisana acdamu waa ka weynin badan yahay min khalqi اllahi abuurista alla uu abuuray min khalqi illaahi min makhluuqaati illaahi ilaahay makhluuqaadkiisa min asamaa'i iyo walardina ah la khalqu samaawaati walardi akbaru min khalqi nnaasi aleyhi marka min khalqi illaahi min makhluuqaati illaahi waay waa masderkii oo marka ismu mafcuul laga laqbaynayo kanna marka waa kusii xoojiyey ayb meeshaa marka wuxuu udan leeyahay marka waxay tahay abaadiisha marka jahmiyadu ay u daliishadeen qur-aanku waa makhluuq markay dhahayeen oo kalaamullaahi ma ahan qur-aanka iyaa waxaa ka mida marka axaadiidtan meeshaa marka waxaad garanaysaa axaadiidtan nin walbaa waa akri karaa axaadiidta qof walbaa waa akri karaa leanna maxaa yeelay jahmiyada kuwii ugu waaweynaa xadiidkaanay qabsanayaan waxayna u qabsanayaan fii ibdaali asmaa'i illahi tacaala wa sifaatihi walidalika alimaamu daarimi cuhmaan bnu saciid addaarimiy wuxuu ku sheegay kitaabkiisa naqd اlimaami abi saciid calaa bishri اlmarisiyi اlcaniid safxada afar boqol toban iyo sagaal wuxuu yidhi waxtaja almucaaridu ayضa wuxuu xujaystay mucaaridka bishri اlmarisi buu ka wadaaye litaxqiiqi qowlihi inahu makhluuqun qur-aanku waa makhluuq inuu taxqiijiyo darteed bxadiidi الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama yajiءu اlqur'anu ywma اlqiyaamati shafiica lisaaxibihi faqaala liahli الsunati buu wuxuu ku yidhi in qultum haddaad tiraahdaan bihada اlxadiidi xadiidkan kaana naqdan wuxuu noqonayaa mid burinayo lima dacaytum waxaad sheegateen oo ina alqur'aana gayru makhluuqin ah baa ayuu ka hor imaana liannahu laa yatara'aa shayء fi suurati ila wadalika almutaraa'i wlmutakalimu fi qiyaasi ilaa wadalika almutaraa'i makhluuqun inuu yahay qof isma tuso axad ilaa kaa wax istusayo waa ama hadla yacni waa waa makhluuq wاlmutakalimu midkaan hadlayo bishri اlmarisi fii qiyaasi madhabihi madhabkiisa qiyaaska uu ku socdaana makhluuqun weeyaan qur-aanka isaga agtiisa qaala marka wuxuu yidhi faqad faqad fasarnaa hada waa fasirnay buu yihi xadiidkan lihada almucjabi bijahaalatihi ninkan jahaaladiisa iskula foohaarinayo oo isla yaaban oo isu haysta inuu adilo la yimid wuxuu leeyahay marka waan u fasirnay xadiidkan fii kitaabina hada baanan ugu fasirnay ina alqur'aana kalaamu اllahi qur-aanku waa ilaahay kalaamkiisii laysa lahu suuratu walaa jismu walaa yataxawalu suurata abadan weligiina qur-aanka ilaahay ka soo baxay suurad ma noqonayo lahu famun af leh wa lisaanun carab leh yandiqu bihi uu ku hadlo wayashfacu lahu lisaa lahu famun walisaanun yandiqu bihi wayashfacu qad caqala dalika jamiicu lmuslimiin arrintaa way garteen falamaa kana almacquulu dalika shayga la gartay markuu kaagaa yahay cindahum agtooda calimuu waxay ogaadeen ana dalika kan la tilmaamayo oo af buu leeyahay la leeyahay ama la dhahayo sidaa waa imaanayaa inuu yahay hawaabun waa hawaab yusawiruhu allahu ilaahay oo u suureynayo fii acyuni lmu'miniina mu'miniinta indhahooda jazaan lahum cani lqur'aan abaalmarin ou qur-aankii ka abaalmarinayo aladii qara'uuhu ay soo aqriyeen watabacuu maa fiihi waxa ku jirana ay raaceen marka wuxuu leeyahay marka waa hawaab sida tirmidi u fasiro waa isna u fasira qaala alimaamu axmed intaa marka waxaan uga baxayaa cuhmaan bnu saciid addarimi imaam axmed risaaladiisa la yidhaha aradda cala aljahmiya a'imo badanaana risaaladaas sugtay marar badanna waa ka hadlay ibnu kathiira kamida waxaa kamida dahabi ibnu xajara kamida aad bay u badan yihiin ibnu nadiima kamida fi lfihrisad wuxuu yidhi marka yaan lagu kadsoomin bacdi nnaas oo ayagu yidhaahdo risaaladaas waa makduuba calaa alaa cala alimaam axmed wax ka jira male ayb wuxuu yidhi marka risaalada aradd cala aljahmiya baabu maddacat اljahmiyatu ana alqur'aana makhluuq ayuu baabeeyey faqulnaa lahum waxaanu ku niri buu yidhi marka alqur'aanu laa yajiiءu qur-aanku ma imaanayo bimacnaa anahu qad jaaءa macnuhu wuxuu yahay waxaa yimid man qara'a qofkii akhriyey qul huwa allahu axad ayaa imaanaya falahu ajru kada wa kada isagoo wax kaa iyo kaa ajarkiisa leh alaa tarawna sow ma arkaysaan ana man qara'a qofkii akhriyay qul huwa allahu axad laa yajii'uhu ilaa hawaabuhu qofkii qul huwa allahu aqhriyay waxa qiyaamaha uu sugayo ee u imaanaya hawaabka un inuu yahay miyaadan arkaynin liannaa naqra'u lqur'aana qur-aankaan aqrinaynaa wayajii'u hawaabu lqur'aani baa imaanayo fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rab lianna kalaama allahi laa yajii'u maxaa yeeley kalaamka alle ma imaanayo walaa yatagayaru mana mana doorsoomayo min xaalin xaalad ilaa xaalin uma doorsoomayo wainamaa macnaa ana alqur'aana yajii'u inamaa yajii'u hawaabu lqur'aan waxaa imaanayo waa qur-aanka hawaabtiisa waa imaam axmed sida uu isaguna yidhi alimaamu اlbukhaari khalqu afcaali اlcibaad shubhadan waa ka hadlay wuxuu yihi khalqu afcaali اlcibaadka waqaala cabdullaahi bnu camrin radia allahu canhuma can الnabiy sal l slam yumahalu اlqur'anu ywma اlqiyaamati rajula fayashfacu lisaaxibihi qaala abu cabdillaahi wahuwa اktisaabuhu wa ficluhu waxa suurada le wahuwa اktisaabuhu waa wixii uu kasbaday ou shaqaystay waa hawaabkii iyo wa ficluhu qofkii ficilkiisa waa waxaa imaanayo qaala allahu alla wuxuu yidhi faman yacmal mihqaala daratin khayra yarahu waman yacmal mihqaala daratin shara yarahu wa qaala bnu mascuud ibnu mascuud wuxuu yidhi inaa idaa xadahnaakum annagu haddaan xadiid idiin sheegno ataynaakum bitasdiiqi dalika min kitaab illahi baan idinkaga keenaynaa waqad dakhala fii marka yacni tafsiirkan oo hawaabta aayaddaas baaba caddaynayso bukhaari u deliishanaa marka faman yacmal mihqaala daratin khayra yarah waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah waqad dakala fii dalika waxaa soo galay qiraa'at lqur'aani baa soo gelaysa iyo wagayruhu waxaa la arkaayo qiraa'at lqur'aan waa soo gashay marka waqad bayana allahu qowla lilmakhluuqiina xiina qaala aladi khalaqa almowta ilaa aakhiri اlaaya faakbara ana alcamala min alxayaati camalkii inuu noloshii ka mid yahay uma bayana khalqahu faqaala waasiruu qowlakum ilaa aakhiri اlaaya yacni wuxuu kala saarayaa bukhaari waxa qur-aanka suurada lagu arkayaa waxa ay tahay waxaa la kala saarayaa marka altilaawatu walmatlubu alqiraa'atu walmaqruu alkitaabatu walmaktuub waxa la qoray iyo kitaabada qur-aanka marka haddii loox lagu dhigo suuradii meesha waa suura ka muuqanayso oo waxaa la leeyahay fartan waa qurxan tahay fartaani waa fool xun tahay ayaa la leeyahay waxa la sifeynayana qur-aanka maahane farta waay waxaasaanay fahmin marka dadka qaarkood marka masaa-ishan oo kale dersiga annaga annaga yacni waxay tahay tirmidina maadaama uu baraarujiyey aqwaasha a'imadan kalena in la caddeeyo meeshaa marka waxaad dareemaysaa ahmiyada ku jirto masaa-isha caqadiga in gaar loo qoro loona bixiyo shubahda mukhaalifiintana in laga jawaabo ahmiyadda ay leedahay bacdi naasaa dadka marka waxay ugu sheekeeyaan qur-aan caqiide laga fahmi waayey kutubta umahaatu sita iyo meel laga fahmaaye ma leh iyo waa kalimatu xaqin yuraadu biha bail caqiidada umahaatu sita waa laga fahmaa sax waay laakiin axaadiidtii sowmaha hadda waxay muctasilada say doonaan u jiidayaan iyo meeshay doonaan ay u leexinayaan dadkan kale midda kale culimadan kutubtan caqaa'id ka aliftay adiga waana kaa caqli badan yihiin waana kaa cilmi badan yihiin bal kuwii kutubta umahaatu si ta'alifay kuwii kutubu si ta'alifay baa kutub caqaa'id gaar u ah alifay marka adiga inaad ictiraad ku samayso iska miskiin ah waa dhibaata macna waana meesha dadka gabal laga galay waay macna si aan caqiidadiiba loo fahmin kitaabkii shubhada xallinaya iska dhaafaa la leeyahay qof eesee la yeelaa marka tafsiirkan qur-aankan mujaradka tafsiirkan akri iyo xadiidkan akriso isagana marka sidii la rabaa loo akrin karaan fiqhigu mu miyaa caqiidadu ay ka ay ka ka ka liidataan fiqhigii maxaa loo dhihi waaye umahaatu sita laga fahmo oo nin yani fiqhi ninka fahmi waaye umahaatu sita xaggee ka fahma maa la dhaho fiqhigii waa la akrinaa minhaajkii iyo kutubtii caqiidadii in gaar loo alifana waa la diidaa waxaas xaggey ka yimaadeen marka waa shubha marka shaydaan uu wato dadka un looga eriyaayo caqaa'idka looga eriyaayo ayb masaa-ishaas marka kutubtaas gaarka u ahay marka ugaga hadleen waana meesha marka ay culimadu ka tawjiihiyaan qowlka imaam axmed muctasiladiiba u la dooday markaasay yidhaahdeen qur-aanku makhluuq weeyaan bay dhaheen waxaana tusaaya yaji-u ya'ti lqur'aanu markaasuu wuxuu yidhi idinka isagoo iyaga ku laaziminayo hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya rabuka maxay tahay macnaheedu wa jaa rabuka maxaa macnaheedu muxuu yahay wajaءa amru rabbika sow sow maaha sida aada idinku leedihiin waayo waa ilzaam iyagii ile wajaءa rabuka wajaءa amru rabbikay dhahayaan ee maxaad midaan marka u diiday calaa madhabika hawaabu rabbika in la dhaho hawaabu lqur'aani in la yidhaahdo maxaa u diideen marka iyaguu ku laasimiyey ee madhabu limaam axmed inuunan ahayn sifaad in la awilo wax waadix waxa weeyaan ka wuduuxi shamsi fii raabicati nahaar bal yacni xambal iyo keyrkii waxay wariyeen oy ka wariyeen isaga inuu ka celiyey aayaddan lafteeda hal yanduruuna ilaa hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum lmalaa'ikatu aw ya'tiya rabuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbika iyo aayado sidaasoo kale sifaadka alla ku saabsan inuu ka celiyey ee uu yidhi imdi lxadiida kamaa huwa aayadda sideeda u daa xadiidka sidiisa u daa macaanidan aada sheegaysa jooji buu yidhi ayb macaanida marka meesha ku jirta sidaas weeyaan qala alimaam abu ciisa baabu maa jaءa fi suurati اlkahfi baabu bayaani ma kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi suurati اlkahfi suuraة اlkahfi qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu dawuud huwa الطayaalisiyu qala anba'na shucbaة can abi isxaaqa qala samictu اlbaraءa yaquul baynamaa rajulu yaqra'u xilli uu nin akrinayay suurata alkahfi suuratu lkahfi id ra'aa daabatahu daabaddiisii buu arkay tarkudu iyada oo lugteeda marka yacnii dhaqdhaqaajinayso fa nadara waa eegay faidaa midlu lghamaamati daruur oo kaleba waayawi saxaabati ayuu korkiisa ka arkay faataa rasuula اllahi sal ly slam nabigu ugu yimid fadakara dalika lahu wou u sheegay arrinkaa faqaala rasuulu llahi sal ly slam tilka asakiinatu taasi waa xasiloonidii nasalat maca alqur'aani qur-aankay la soo degtay ow nasalat cala alqur'aani qur-aanka korkiisay kusoo degtay qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qaala wafi lbaabi can usayd bni xudayr xadiidka usayd bukhaariy muslim baa wariyeen qala qala alimaamu الtirmidiyu xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna mxamed bnu jacfar qala xadaثna shucbaة can qataadaةa can salim bni abiljacd can macdana bni طalxata wahuwa اlyacmuriy shaamiyu hiqa can abi darda can الnabiy sal ly slm qala man qara'a ثalaaثa aayaatin qofkii aqriyay min awali اlkahfi cusima min fitnati dajaal ayaa laga ilaalinaya ayaa laga ilaaliyaa hadda saddex aayad baa xadiidkan sheegaa muslimna toban aayadood qofkii xifdiyo cali lqaari wuxuu leeyahay xifdi xifdiga waa toban aayadood aqrintana saddex baa ku filan qaar baa waxay leeyihin marka saddexdaa horreysay tobankaa dambeysay kaanahu marka naasikh iyo baabkeed buu gelayaa laakiin meeshani oo kale naskhi ma geli karo lianna waa min baabi alakhbaar akhbaartuna naskhi ma galo inuu la jamciyaa ron qaala mxamed bnu bashaar xadaثna mcaad bnu hishaam qaala akhbaranii abi can qataadaةa bihada اlisnaadi naxwahu qala alimaam abu ciisa hada xadiiثu xasanu صaxiix hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed